boqorradda ingiriiska queen elizabeth ayaa maanta warqadihii aqoonsiga guddoonsiisay danjiraha soomaaliya u fadhiya britain cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe danjire sambaloolshe ayaa noqonaya diblomaasiga ugu horreeyey ee soomaaliya ay ku yeelato britain muddo labaatan iyo saddex sano kadib haddaba waryaheenna sahre ciidla nuur ayaa qadka teleefoonka ku waraysatay danjire sambaloolshe waxayna ugu horreyn weydiisay inuu faahfaahiyay munaasabadii uu ku gudbiyey warqadihiisa aqoonsiga
runtii maantay waxaan u gudbiyey si rasmi ah warqadihii danjirinimo ee aqoonsiga ahay iyo dambaal aan uga waday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud boqoradda ingiriiska queen elizabeth two personally aniga shaksiyanna waxay ii aheeday maalin iyo dadiilala maalin weyn oo farxadeed bacdama labaatan sano iyo ka badanba safaarad soomaaliyeed iyo safiir soomaaliyeed ba aysan halkan joogin iyaduna runtii si weyn ayay iisoo dhaweysay xaruddu waxay aday xalfad si fiican loo soo abaabulay oo gaar farasiyo iyo ciidamada boqortooyada iyo maxaan ku dhahaa protocol arrangements aada u fiican oo aada u fahirsare loo sameeyey lancaster lancaster house ayaa laga qaaday waxaana la geeyey aqalka boqortooyada dib waxaan la kulmay boqoradii waxaan wasiiyey ama aan ku wareejiyey warqadii aqoonsiga oo madaxweynehaan ka waday iyo dambaalkii madaxweynaha aada ayay usoo dhaweysay muddo labaatan daqiiqo ee ka badan ayaan sheekeysanayna oo kaftamaynay dabcan waxay tiri waa kumbaseed garanaya ama waktiyadeyda dhacfay aan iisoo kabayaa which oo itusinaysay runtii inay xiise kaasa ayna siinaysay ama yani meesheena diblomaasiyadda ayna siinaysay si wanaagsan ayay ku dhamaatay dabeedna dib ayaa laisoo galbiyey oo meeshii laga qaada ayaa lagu soo celiyey haddana xafladii way dhamaatay jawi wanaagsan ayay ku dhacday haddana hawshaasi way soo gabangabowday waa tay safir marka muddadaasi labaatanka daqiiqa ah waxyaabihii aad ka wada hadasheen boqoradda maxaad ka xusi kartaa ee aada noo sheegi kartaa horta inta badan dee marka boqoradda ay safiirada ay qaabilayso waa iska personal oo dee ama arrimahaaga khaaska ama qoyskaaga ayay wax kaa weydiinaysaa laakiin hadda muddo toban daqiiqa ka badan runtii waxaan ka sheekeynaynay waddanka duruufaha uu soo maray iyo hadda meeshaay wax marayaan doorka dowladda ingiriiska ay ku leedahay sida oo reer galbeedka maxaan ku dhahaa ama ay u dayaceen mar hore ama hadda ay weli uga gaabanayaan ama iyadoo ay ula socoto waxaan u sheegay in maxaan ku dhahaa waddanku sidii hore u kasoo saynayo duruufo adag iyo challenges fara badan ay jiraan laakiin maxaan ku dhahaa dowladnimadeyna ay soo kabsanayso waxay kaloo runtii waxay iga weydiisay dadka soomaalida halkan degan waxay ii sheegtay marka hore inay duruufahoodu adkaay aysan dadka dhex gelin jiray laakiin hadda ay sidii loo shoogay ama ay ka warheleyso ay dadka soomaaliyeed ay dareemayaan inay qeyb ka yihiin bulshada ingiriiska waxaan kaloon u sheegay in waddanka ay dad fara badan oo halkan jooga ay dib ugu noqdeen waddankeeni runtii aqoontooda iyo yacni maxaan ku dhahaa waayo aragnimadooda waddanka uu ka faa'iidaystana wasiiro fara badan oo halkan ka tegay dowladda ay ku jiraan xildhibaanada ay kamid yihiin arrinkaas ay ku faraxday tiri labada dowladood taas isku soo dhaweynaysaa waxay kale aada ula socotaa waxay kaloo ii sheegtay in mar walba oo soomaaliya xaaladeeda loo jeesto oo adduun criska xoog badan sida syria mastar iyo middle eastiga ay ka dhacaan oo runtii ay taasu soomaaliya aan ma ma nasiib badan tahay mise waa nasiib daran tahay su-aalaha ay weydiisay oo aan idhi in general waxaan isku tixgelinayna inaan nasiib badan nahay adigu qof wax u muuqatay runtii si dhow ula socotaa xaaladda waddanka marka laga bilaabo maanta waxaa tahay wakiilka soomaaliya u jooga dalka britain howlaha kuu yaala ama shaqooyinka aad durbabad jeceshahay inaad guda gasho ee kuu liis garaysan maxaa ka mid ah howlaha waxaa kow ah dabcan dib u furistii safaaradda soo magacaabistii ama xulashadii shaqaalihii soo celintii adeegyadii dabcan waad la socotaa ingiriisku si xoog badan in waddanka howliis ugu lug leelahay sidii dee kaalmo micno leh oo waxtar loo halkan looga abaabuli lahaa oo hay-adaha kala duwan oo ingiriiska hadday noqotay jaamacadda jaamacadaha mediyaha wasa ciidamada amniga ganacsiga iyo maalgashiga jaamacadaha maxaan ku dhahaa hay-adaha nabadgelyada wax kasta oo suurtagal ah oo wadankii halkan looga riixi karo in looga riixo adeegyadii dadka soomaaliyeed inkastoo inta badan ay halkan ay haystaan baasabooro ama ama dhalasho ingiriis ah wixii aan haysan wixii adeegaho loo qaban karo loo qabto ee dadka soomaaliyeed oo halkan degana dee dab dalkii dib loogu abaabulo sidii ay gacan uga geysan lahay dibadhiska iyo howlaha nabadgelyada iyo dib kusoo kabashada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada guud ahaanban ayagana lagu dartageliyay ayaga la abaabulo la isku dabarido laakiin muhiimadda waxay tahay in safaaradii la furo dabcan shaqaalaheedii iyo dadkii ka howlgeli lahayna la isku dabarido oo lasoo aruuriyo waan gartay mudane safiir adiga ka hor intaan bishii sebtember laguu soo magacaabin safaaradda soomaaliya ee dalka britain ma hore ayaad uga mid ahayd soomaalida degan dalka britain mise waddan kale ayaa saldhigaagu ahaa maya kama kama aanan mid ahayn weligiina aniga horta shaksiyad oo emergenciyad shisheeye ma qaadan dadka dibadda uga soo baxay waddankana ma ahayn oo inta badan waddanka ayaan joogay keliya intaanan imaanin ama aan laysoo magacaabin halkan waxaan joogay oxford muddo hal sano ah oo aan course ku sameynayay marka joogitaankayga ugu badnaa oo ingiriiska aan soo joogo marka kasta kow xiliyo kooban oo aan official visita ama booqasho rasmi aan ku imaaday marka laga reebo horta halkaas anoo oxford jooga ayay ahaaday laakiin intii ka horreysay siyaasadda soomaaliyana waan ku jiray mar wasiiran soo ahaa muddo dheerna waxaan lasoo shaqeynaya u-aanka waan gartay ugu dambeyn waxaa jira dad caadiya ama ganacsata ama ardaya oo baasaboorka soomaaliya haysta dalka britain ma laga ogol yahay in viise lasoo siin karo oo ay dadkaasi imaan karaan hawlahooda markuu dhamaadaanna ay iska noqon karaan horta waad la socotaa dee joogitaan safaaradeed britain gudaha soomaaliya kuma lahayn weegii hore ayay si officiala oo rasmia safaaradoodii uga howlgashay magaalada muqdisho inaguna muddo dheer waan maqnaynay sida la socoto hadda un baan boorkaas ka jafayna isdhoodhoogeynaa baasaboorka soomaaliga runtii waa very sad cillado ayay dowladaha qarbiga ama reer galbeedka ka sheegaan waxaan isku dayeynaa mar dhow in la saxo maxaa kamid a ceebahaasi ka gacan sii karo in alla ka saxana waa waan ka codsan ingiriiska oo iyaguna waxay naga ballan qaadeen cilladaha ay ka tuhmaan in laga saxo ah oo la xiriira dhinaca ammaanka
kaasi wuxuu ahaa danjire cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe u warramaya waryaheena sahar ciidle nuur